anuuna kala qaadqaadayn ee ka soo qayb galay xafladan xilwareejinta dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi ilaahay baa mahadle waxaan marka ugu horeysa halkan uga mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ee igu sharfay xilkan maanta aan wareejinayo iyo kii ka horreeyey aada iyo aada baan ugu mahadnaqayaa xilkan anigoo ku qanacsan ayaan ka tegi waxaase aada iyo aada iyo aada uga raalligelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan qaabkaan isku casilay oo kollayto duruufa keeneen aada baan uga raalligelinayaa waxaana noqonaysaa iin igu taalla ilaa aan helayo intiiga saamaxay ta kale waayo qofku waa inuu noqdaa cabdi shakuur qof macadnaqa inuu noqda weeye taa waan ka xumahay waa qaabka waxaa kaloon aad iyo aada uga xumahay oon aada u raalligelinayaa intii ka xumaatay tacsilaadii iyagana waan raaligelinaya iyadoo wasaaradda waxbarashada madaxdeedii uu ila fadiday waktigaa ay ogaan kari waayeen tacsilaaddeeda waanan ka qarinay sababtoo ah dee way iga hor joogsan lahay iyagana waan raaligelinayaa waxaan aada ugu faraxsanahay maanta inaan xilka ku wareejiyo ninan aada u jeclaa oon lahaa oo shan iyo labaatanka sano ee ninka halkaa joogay ee ummadda u soo shaqeeyey ee reerkiisa u haleeli waayey cid eegtan maa la waayey madaxweynaha soo magacaabayna waan u mahadnaqaya cabdilaahi waa saaxiibkay waa ninkaan ugu jeclaa cid xilan ku wareejiyo inuu noqdo ilaahay baana ka dhigay waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqayaa madaxda wasaaradda waxbarashada agaasimayaasha guud wasiiru dowlaha wasiir ku-xigeenkii howlwadeenada wasaaradda komishanka tacliinta sare dhammaantood aada baan ugu mahadnaqayaa waxaana lagu bishaareynayaa wasiirka cusub inay ka horeeyaan uu u tegayo dad aada iyo aada qiimow leh dad maskaxdii ummadda inuu meesha ugu tegayo inuu ugu tegayo la taliyayaal fara badan oo dibadaha ka soo noqday oo bahdii waxbarashada ah oy wasiiro hore waxbarashadii ka mid yihiin iyo madaxdii jaamacada oo dhinacyada ka fadhiisan doona talo badanna siin doona saddex iyo toban agaasimo waaxeed oo mid kastiba ku ammaanan yahay hawshaa u hayo ilaahay baana ka jasaaysiin wasaaraddani waa wasaarad maalin kasti ajar badan kaaga soconayo sababtoo ah waa waxbarasho waa haweeye waa ummad cilmigeedii laga shaqaynayo rag badan baa halkan cabasho ka muujiyay xagga waxbarashada waxaa kaa horeeya goobdalwalooyin aada iyo aada iyo aada u fara badan oo in wax laga qabto u baahan waxna laga bilaabay waxna aan la bilaabin weli laakiin waxaan ku kalsoonah inay kuu qabsoomi doonaan wax badani muddada aad joogto wasaaradda waxbarashada waayo dadkii hawshaa kula qabanayay ayaa kuu joogood haysataa waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqayaa hay-adaha caalamiga ama dawliga kelmadda dawli waan isku qaladnaaye inay waxbarashadu waxbedesho weeye haddii aynu isticmaalayno kelmad carabi oo dawlia aan leenahay dawli dawli af carabiga waa international inaguna dawliga waxaan idhaahnaa wixii dawladda aan idhaahno eedaha dawladda aan idhaahno waa kuwii nationalka kuwa dawladda laakiin dawli haddaad tidhaahdo kelmadda dawli waa international marka waxaan leeyahay hay-adaha dawligaa ama ha ahaadeen un-ta ama ha noqdaan international ngos-ka iyo kuwa gudaha hay-adaha hay-adaheenna maxalligaa dhammaan aada iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa haddii aynu nahay bahda waxbarashada hawsha waktiga dheer ay la soo hayeen wasaaradda waxbarashada iyo hay-adaha kaleba hay-adahaas ay madax ka tahay hay-ada unisa aada iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa wax badan ayay waddanka ka qabteen wax badanna way noo hayaan waxayna u diyaar u yihiin qaabkaan inagu wax u dhiganno inay noola qabtaan waxaa dusha laga keenayo innagu waxa aynu dariiqaan jeexano diyaar bay inay nala raacaan iyagana aada iyo aad baan ugu mahadnaqaya waxaana wasiirka cusub iyo wasiir ku-xigeenka cusuba leh soo dhaweeya howlaha ay nala hayaanna ha loo fududeeyo taasi ayaa si fiican loogu maali karaa taana waan ku talinayaa insha allah rag baa halkan ka hadlay sawdaan axmed daahir iyo saaxiibkay jaamac jaamac soma ha jaamac roble waxay ka hadleen manhajka dareenkaasi somalilan u dhow ku jiray laakiin waxbaan ka qabannay manhajkii sidaan u doonaynay taa waxaan soo qaadnay kutubtii af soomaaliga ku qornayd ee afariy sideetankii ee khubradeenu qortay marka taasoo ka sarreysa manhajkaasoo ka sarreeyay ka kenya iyo ka etoobiyada dib baan wixii iskugu celinay manhaj fiican baan qornay waxaan qornay silibiskii waan qornay iminka daabacaadii cabdilaahi yaasin halkaasu jooga agaasimihii manaahibta oon aada ugu mahadnaqayo silibiskii hadda daabacaadii buu ku jiraa laakiin qoritaankii kutubta buugtii sekandariyada weliba oonan ilaa maanta aanan la qorin oo ardaydeena sekandarigu buug somalilan leedahay aan la qorin buugtii qoritaankeedii baa loo baahan yahay rofeor deriyo halkan ka hadlaayay waa ragga xisaabta isagiyo maxamed jaamac rooble iyo buuni iyo waxay yidhaa waxay markaan anigoo lacag la-aan inay lacagi jirin ka hadlaya ay arkeen waxay yidhahdeen wadeen annagaa diyaar kuu ah annagaa tabaruc ku qorayna iminka buugtii xisaabta way wadaan raggaasi iyagoona shili la siin laakiin way heli doonaan wasiirka cusub iyo sirkuxigeenka waxaan ku boorinayaa oon leeahay cabdilaahi u yaqaanaa nidaamka sharciga iyo qaabka loo maro xeerarka hal doolar haddii arday kasta oo somalilan laga qaado ama laba doolar lacagta halkaa ka soo baxdaay waxay inoo qori kartaa buugteenna waayo macalinka saddex bilood u fadheeya ama afar bilood buuga qoritaankiisu maalintii toddobaatan doolar lacag ka yar ma qaadanayo inkastoo laga codsan doono inay tabarucooga ku daraan maadadka sida toban macallin kama yaraanayso wuxuu haddii u raaco nidaamka sharcigaa wax badani halkaa way ka soo galayaan hay-aduhuna diyaar bay u yihiin inay inta kale ku daraan hadda bishan bishii hore waxaa loo yimiday dowladda sweden wafti ka socda waxayna ballan qaadeen inay nagala qabanayaan hay-adda african education trust wax badan bay ka qabatay manaahijda oon aada iyo aada uga mahadnaqayaa xagga manaahijta iyoyna baqdi inaga gelin laakiin wax badan oo siduu agaasimaa tacliinta sare sheegay in dadkeenna lagu barbaariyo u baahan ayaa jira insha allah taana mar keli hadda dee roomba maalin laguma dhisin waa la qaban doonaa hay-adda unisif oo hadda halka joogta tayada markaan ka hadlayno ardayga waa inuu horta hagaajino tayadii macalinka macalimiin la tababaro oo dugsi tababar macalimiin inooga soo baxa dee dowladii sidaas hore kama dambeeyey iskuul aynu leenahay hadda waxaan u sheegayaa ummadda in iskuulkii tababarka macalimiinta uu ku yaalla hargeysa lacagtiisii qaybteedii hore la hayo ee shaqada ku bilaabmaysay ee iskuulka lagu dhisayey ee hooyga lagu samaynayey ee qalabka lagu dhigayey ee iskuulkaasi ku noqonaya mid shaqo gala waa la hayaa waxaana arrintaa hogaaminaysa hay-adda unisef oon halkan misoogtii uga mahadnaqayo iyo hay-adda safeta jildran oo midba shan boqol oo kun oo dollar isku dartay hawshaasina way bilaabmi doontaa desaynkii iyo wixii oo dhan waa la dhameeyey dugsigaa tababarka macalimiintu waan u samaynay madaxdiisii oo wuu shaqaynayaa insha allah waxyaabo fara badan oo boolasigii waxbarashadu hadda waa wuxuu ku dhow yahay dhammaystir oo ansixistiisii iyo in golaa wasiirada loo gudbiyo iyo u baahan yahay waxaan leeyahay wasiirka cusub iyo wasiirka xigeenka cusub howl badan baa idin taalla ilaahay haynagu garab galo hana idiin fududeeyo ayaan ilaahay ka baryaynaa waxaan aada iyo aada ugu soo dhaweynayaa wasaaraddii wasiir ku-xigeenka runtii shaqo badan baan soo wada qabanay waa nin wanaagsan waa nin ay cabdilaahi wada shaqayn karaan wasaaradda ragga joogaan ee kaa horeeyaana agaasimayaasha iyo wasiiru dowluhu waa raggii halkan ka hadlaayey ee warbixintay bixinayeen adogeyd inayn aanu ahayn ummad isku duuban oo shay kale hataa wasaaradda waxbarashada wax khilaafi haba yaraatee ma yaallo waa ummad dhinaca wada jeeda aada iyo aadna waan ugu mahadnaqaya waxaanan diyaar u ah wax kasta oo la iiga baahdo waan la garab joogaa kama fogi wixii dhaliileen idinku arkana waanu tilmaami insha allah idiga qaloocanaya haddii ilaahay ituso waanu tilmaami oo diyaar baan taana goolanari baan ahay aada iyo aadna waan ugu kalsoona inaad ku guulaysan doontaan hay-adahana waan u mahadnaqayaa dhammaan haddii aan cid ka tegey umahadnaqaasi raalli ha iga ahaado wasiirada xafladda nagala soo qayb galayna aada iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ilaahay waxaan waddankeennan uga rajaynayaa inuu ku waara nabad haddii wasiirada khilaaf yar dhex galeenna ilaahay wuxuu ku dhammaynay tarsan baan ka baryaynaa insha allah inay noqonno ummad dhinac u wada jeeda ayaan ilaahay ka baryayaa aada iyo aadna waan idiin salaamayaa aada iyo aadna waan iigu ducaynayaa raggii halkan iga tilmaamayna waxaan leeyahay tilmaamtaad sheegteen hadday run tahay ilaahay haynoo aqbalo waana insha allah runteena u dhowdahay aada iyo aad baan idinkan inigu ducaynaya waxaan ilaahay shukran aada iyo aad baan igu mahadnaqaya wasalaamu calaykum